agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan ayaa xidhiga ka jartay ceelbiyood riig ah oo laga hirgeliyey gudaha magaalada ceere gaabo ee somalilan munaasabadda xerigjarka ceelkaasi ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta gobolka sanaag iyo kuwa degmada ceere gaabo ee somalilan axmed maxamed cagaweyne guddoomiyaha hay-adda samsom foundation oo furisay mashruuca qodista ceelkan ayaa ka warbixiyey alxamdulilah maanta waxaynu halkan ka furi doonaa amba wasaaradda biyaha iyo madaxda gobolka iyo degmada gobolka sanaag aan ku wareejin doonaa ceel ka mid ah mashruucaan hore wadnay oo hay-adda samson foundation iyo ay wada wadeen marka salmaan oo ah ceelal aan ka wadnay gobolada dalka runtii aan nasiib ugu yeeshay ceelkii ugu horreeyeen bilowna uu ahaa kii ugu horreeyey furtaankana uu ku guulaysanay alxamdulilah kolley wixii tafaasiila cabdilaahi agaasimaha waxa ceelal shanadheerba ka bixiyey qaybaha uu ka kooban yahay ceelku laakiin annagu maanta kolley waxaan u nimid xafladdan in aanu ceelkan oo horena warbixintiisa laidiin siiyey aanu si toosa ugu wareejin doono nafisa maxamuud sherwa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan ayaa bogaadisay in bulshada ceeri gaabo ay helaan ceelbiyooda isugu keenkeenay innaga oo nabad qabna oo caafimaad qabna mar labaadkana inoo hirgeliyey ceelkan aynu maanta furayno ee aynu xarigga ka jarayno alxamdulilah rabbialcaalamiin iyada oo ah maalin ramadaan ah oo bishii barakaysnayd ee ramadaan aynu ku jirno haddana guud ahaan waxaynu dhammaanteen halkan isugu nimi inaynu ceelkaa cusub aynu xarigga ka jarno oo aynu u furno dadkii loogu talagalay sidii ay u isticmaali lahaayeen una manaafacaadsan lahaayeen sidii hore laynoogu sheegay wuxuu ka mid yahay ceelasha biyo ballaadhinta loogu talagalay degmada ceergaabo wakaaladdeeda biyaha iyadoo ujeeddada laga lahaa ahayd in magaalada ceergaabo ay hesho biyo ku filan maadaama ay tahay magaalo aad iyo aada u ballaadhan oo maxay tahay u baahan biyo fara badan baahida biyuhuna runtii ay ka jirto ceelkani wuxuu ka mid ahaa ceelasha loogu talagalay biyo ballaadhinta alxamdulilah ilaahay baa inoo hirgeliyey wuu inoo dhammaaday sida halkaa inooga muuqata wuu dhammaystiran yahay ceelka qoditaankiisa inta mitir uu qodan yahay iyo qalabkiisa dhammaan waxa inoo faahfaahiyey agaasimaha waaxda ceelasha waynu arkaynaa infrastructurekii iyo maxay tahay wax kastaaba way u dhammaystiran yihiin alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iska leh kambeniga hawshaa adag qabtay iyo hay-adda samsom foundation oo mas-uuliyiinteedu halkan inala joogaan iyagoo ka wakiila boqor salmaan oo soo bixiyey dhaqaalaha ceelkan ku baxay si gaara baan iyagana ugu mahadnaqaya waxaan uga mahad celinayaa tacabka badan ee ay geliyeen ceelkan aynu hadda taagannahay oo ah mid runtii manfac badan u yeelan doona dadka deegaanka iyo magaalada ceergaabo labadaba
si kastaba ceelbiyoodkan ayaa wax badan ka tari doono baahida biyiyari ee ka jirta magaalada ceergaabo si gaar ah dadka aan awoodin inay iibsadaan biyaha ee ku nool magaaladaasi